shukri baryare maxamuud oo kamida gabdhaha saxafiyiinta ee ku nool magaalada beledweyne ayaa ku dhiiratay inay samaysato hal abuur ganacsi oo ay ku maareyso nolol maalmeedka qoyskeeda taasoo ah inay furatay dukaan maadaama ay dhaqaalo ku filan ka weysay shaqada warbaahinta waxyaabaha lagu iibiyo dukaankan ayaa waxaa kamid ah cabitaanka macmacaanka shoobinka shaax iyo adeegyo kale oo badan shukri ayaa raadiyo beerula uga warantay waxyaabaha ay iibiso iyo sida ay u aragtay shaqadeeda iyadoo dhallinyarada kale ugu baaqday inay shaqaystaan si ay uga maarmaan tahriibka gabdhaha wariyaasha ee magaalada beledweynean kamid ahay waa runtaa inaan samaystay xaruun xaruun yaroo ganacsiya jirta bardhow aan furay waxyaabo kala duwan ku iibiyaa shoobinka oo kale barfuunadao kale ay ku jiraan iyo cabitaanadii waxyaabahaasaan ku iibiyaa iyo waxyaaba iska foodo macaanka ah marka waxa weyaan dee shaqadan hadda aan bilaabay dukaankan ah iyo shaqadan saxaafadda waa maxaa layirahdaa laba shaqo oo aan isku dhex wado marka waana ku filanahay hadda in labadooda isku wado oo tanna ka shaqeeya tanna ka shaqeeya waa caadi marka waa wax fiican aada iyo aadma ugu faraxsanahay waa wax aan aniga sameeyey un isku dayay marka shaqadan saxaafadda waa shaqo bulshada dabcan loogu adeego tan kalena iyadana bulshada lagu adeegayayo dee wax kaa iibsanaysa marka waa waa shaqo gabdhaha saxaafiyiinna waxaa jiro badanoo baha saxaafadda nagula jira iyo kuwo ganacsata labadaba marka dhammaantood waa wax u fiican waana waana ku wada faraxsannahay si gaar aniga ugu faraxsanahay marka shaqadan saxaafadda muddaan soo waday laakiin midda aan soo kordhiyay hadda dhow ee igu soo biirtay waa tan ganacsiga ah marka laakiin taas kale muddaan soo waday dhowr sano ah ugu yaraan shan sano laakiin dukaanka mar dhow ayaan furay marka waa si si marka waxaan ku furay maxaa layidhahdaa rabitaankeyga ahoo waa shaqo maxaa layidhahdaa aniga aan doortay inaan labadooda isku wado anaa doortay ka fakeray go-aansaday gabdhaha kalena ku dhiirigelinaya inay ganacsiga iyo saxaafadda kusoo biiraan waana wax fiican inay gabdhaha shaqaystaanoo inta badan gabdhaha saxafiyiinta ayaa ku dhiiran inay qabtaan shaqooyin ka baxsan warbaahinta balse shukri ayaa fursad u aragtay mid dhaqaalo kusoo kordhinaysa qoyskeeda